anagu waxaanu joognaa magaalada sareex sareexna de calaamaday leedahay lagu garto oo waa magaalo sidaan maqlaana kolley baan warkaa waxaa laga duway meel duuro oo aan cidi joogin sida la sheegay oo aan cidlo ku noolayn dadka la sheegayo magacyada la sheegayana dee waa la yaqaanaa ciidamada guddaan ama cidna ushaqaysa ama ciidamada iyo magacyadooda iyo dadkooda oo waa dad la garanayo kuwa aan ushaqeyno somaaliya ushaqeeyana waa la yaqaanaa ciidamadaasi ma jiraan wax laala wax ka jiraa ma jiraan waayahay adigu marka ciidanka ay soo bandhigeen somaliland oo ay ku sheegeen inay puntland kasoo goosteen ma aragtay
may may ma arag ma arag mana iman mana joogo halkan mana iman mana joogo mana arag ciidan badan kasoo goostay halkan iyana ma jiro marka waxay sheegeen in ay puntland kasoo goosteen maxaa marka adigu arrinta ka leedahay
ciidankaas wax puntland la yirahda ay kasoo goostay ma jirto ciidamada nimankaa ushaqeeyo iyo iska ciidamo ay leeyihiin baa baa isbeefarniimay isbeefarniinkaasa waxaa kusoo baxay in la yidhaahdo ciidan soomaali puntland kasoo goostay baa baanu haynaa laakiin waa ciidamadoodii oo isbeefarniimayo oo iska dhigay kamadibsanayo noocan iska dhigay oo qaabkan waxa wax puntland kasoo goostay ma jiraan marka maxaa lagu caddayn karaa arrintaasi inaysan ahayn ciidanka ay sheegayaan
hadee ciidanka puntland waa la yaqaanaa ciidan la garanayo ciidan ka yaqaan ka soco ma aha dadkuna waa binaadan la garanaya waxaase ad marka inayagu sheegaan magacyadooda iyo tarismada ay yihiin iyo daratada ay leeyihiin iyo wax badan lagu caddaynaa jira dadka xoole maaha waa dad dadkana waa la kala yaqaanaa marka dadka waxaa lagu caddayn karayaa qof walba waa la garanaya qof waa inuu joogo hebel hebel baan ahay ciidankaasaan ahaa halkaas halkaasaan kasoo ka dagaalamaya kaga jiray ciidamada iyo dagaalka markaasaa la rabaa iyo qof duur joogo iska seexan wax oo beenax abuur wada dee macquul ma noqonaysaa somaal walba lama yaqaan dad xoole maaha waa bini aadam waan gartay marka guddoomiye xagee bay kusoo bandhigeen deegaanka ay kusoo bandhigeen waa xagee ma garanayo xaqiiqdiisa xaqiiqa meeshay tahay meeshu laakiin iyagu markii inay sanax joogaan bay sheegeen baa lagu yidhi intaanaan dhegeysanba kiliibadaas laakiin matala talax oo talax waxay leedahay qofki meesha joogo calaamado lagu gartay leedahay iyadoo joogo lakin dad talax jooga maa dadkaas laakiin meeshay joogaan halka ma joogaan calaamada talax baa muuqan lahaa hadday jirto inay talax ay jooga joogaan waayahay marka iyagu maxay uga dana yihiin in hadday yihiin ciidamada somaliland inay ku sheegaan kuwa puntland oo soo goostay
fashiraad bay uga jeedaan ciidamada puntland oo mujaahidiinta oo darasooy aqeeb waxa wax horumar badan ka gaaray isromaadadii hadda ka dhacay uba isleeyihiin kuwa niyad jabiya iyo dadka sooma dadka deegaanadan u dhashay oo wax badan oo wanaagga qabtay unbaa laleeyahay lagu niyadjabiyo waa qaab siyaasadeed baa looga jeedaa ugu dambeyntii xaalada degmada talax waa sidee
aada u wanaagsan tahay hay-ad guud inkastoo aan roobabka hadda ku fiicneen iyada deegaanka taleex oo roobabka sanadkaa da-ay aana deegaanka weli helin laakiin waa laska tahayan wadaniyaa laqabaa dhibaata ma jirto anaguna hadallo ahayo sidii aanu kaga hadalayaa jiray oo aanu anagu ka hadalay oo maalmaha la ka hadlayo ka hor waxaana u badan tahay in hadalada iyadii anagu aanu mid iyaa ka nidhi oo ku taageeranay ama dadka wax ugu sheeganay oo in lagu lagu arrintaas lagu burburinayo
idinku horey maxaad guddoomiye u sheegteen hadaladii hore maxay ahaayeen
hadalaanu kaga hadalayaa jiray oo aanu kaga hadalay mediyaha de waa ku jiraan youtube-ka iyo telefishinadaba waa laga dhegaystay aanu leenahay nimankaas waqooyiga jooga oo ninka madaxweynaha wax badan ku faanay inuu yahay nin madaxweyneha xagla ka sheeganaya maamul goboleedka somaliland jooga oo wax badan ku faanay inuu yahay dhiidi cabaanahay dadkaan dilaa isaga waxaan ku dhihi dadka lama dile waa la dhaqaa mas-uulna waa tahay soomaaliyeed oo xil baad haysaa marka soomaaliyana waa soomaali dad dhulkana soomaali baa le waxba hadilin dadka dhaq dalkuna nabadgelyo iyo wanaag baa dhaqa umada deegaanana ahayna xoogna laguma haysan karo cududna laguma laguma xukume dadku walaalnimo iyo wanaag buu ku wada joogaa saasaan kurabin oo hadda adiga kuu diyaarsarayna inaad tidhahdeen xoog baan isku xumaya aduun baa wax yeelay cidda waxma yeelin dee qaababkaasaanu ka hadalnay ma garan waayahay marka ugu dambeyntii hadalkaasi hore miyaad idinku malaysan inay tan jawaab u tahay oo somaliland oga jawaabayso ciidamadan hadalka yadaasaa looga jawaabayay oo aan anagu reer salex ku taageeray qorshayaasha jira puntland iyo maamulka iyo ciidamada iyo golaha wasiirada iyo madaxweynahana aan ugu taaliyadeynay hawsha wanaagsan oo la qabtay ciidamadaas somaliland aanu deegaankaas see guura nin waliba soomaali beel buu dugan yahay nina meelaan degaan kuma noolaan karo dhib baadna kuu soo gaaraysa anagu dadka soomaaliyeed oo dhan qof kasta waa soo dhaweynayna somaaliya nabad buuna noolaato o deris hataa waa rabnaa laakiin nina nin xoog kuma haysan karo